arrintani waa arrin somaliland u muhiima waa arrin in muddo aba dee wadamada reer galbeedku dhammaantood ilaa laga soo bilaabo doorashadii laba kun iyo shantii ee baarlamanka lug bay ku lahaayeen runtii door weynna way ka qaateen habkii ay somaliland u noqon lahayd dal dimuqraadiya oo doorashooyin joogtaan qabta marka tani waxa weye waxay markhaati u tahay oo ay marakacaysaa in waktigan xaadirka ah oo aynu ognahay gobolkan gees africa waxa kasoo socda waxa ka socda ee faraha badan leh inay somaliland bulshada caalamku ay ku hambalyeynayso isku tashagii ay isku tashatay iyadu doorashooyinkii ay mudaysatay koob iyo soddonka may ee qabanayso wadajirka xisbiyada komishinka doorashooyinka qaranka shaqadii fiicneed ee ay diiwaangelintii xisbiyada ka qabtay iyo weliba markii ugu horreysay taariikhda oo dalka dadka reer somaliland gaar ahaan gobolada barigu ay diiwaan isku diiwaangeliyeen si aan hore aanay hore u dhicin qodob waxaa jira maxamed lagu xusay warbixinta oo ah lagaga hadlayo haweenka iyo beelaha la haybsooco muhiimad intee leeg bay leedahay in qodobkaasi lagu soo hadal qaado warbixintan oo ay wadamadani ka hadlaan oo ay doorashooyinka somaliland ay kusoo daraan waxyaabaha ay kaga hadlayaan arrintaasi runtii arrinta marka laga hadlayo haweenka iyo dadka laga tirada badan yahayba waa arrin aada u muhiima waana arrin runtii dee maaragtay muhiimadeeda gaarka ah leh runtii anigu waxaan u arkaa in halka leeqalka xisbiyada weli laga qaban karayo hawl ah in in in numberka haweenku la siinayo xisbiyada kasoo baxaya ee xisbiyadu ay siinayaan listiga ay ku dira inuu badnaado laakiin maxamed waxaa jiray heshiis war-saxaafadeedkana lagu soo xigto bishii sebtember saddexdeedii la gaadhay oo in haweenkana siddeed iyo toban lasoo magacaabo ama xulitaanka lagu soo daro iyo saddex xubnood oo ka mida beelahan la haybsooco ma kula muuqataa inay hirgelinayaan xisbiyadii qodobkaas a xisbiyadu runtii saddexda xisbiba way arrintaa committed bay ka yihiin macnihii way u diyaarsan yihiin oo macnihii waxa weeyaan aad bay u riixayaan in in numberka ama cadadka tirada ay haweenku ku yeelanayaan xisbiyadu iyagoo cod ma siinayaan haweenkii iyo dadkii laga tira badnaaba labadiiba waxay cod u doonanayaan dadkii bay cod u doonanayaan laakiinse iyagu inay liistadii ku daraan in commissionka loo gudbiyo inay jaaniskaa siiyaan inay noqon karaan candidate dadkana ay u doonan karaan cod marka xisbiyadu waxaan u arkayaa saddexda xisbiba inay hawshaa ay ka wada siman yihiin siay taageeradooda muujin lahaayeen wagaag waxaynu ka warqabnay in wadamadan soo saaray warmurtiyeedku ay ahaayeen wadamada badan ka taageeri jiray arrimaha somaliland doorashooyinkii iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyagu door intee leeg bay ku leeyihiin si somaliland ma isku filan tahay doorashadodan iyadu ma fulin kartaa
arrintan arrintan doorashadu runtii marxalado kala duwan bay soo martay waxay soo martay mar dadka ka shaqaynaya doorashooyinka somaliland ay dhammaantooda ajanabi yihiin maantana dadka ka shaqaynaya doorashooyinka somaliland farsamo ahaan marka laga hadlayo ilaa commissionka doorashooyinka iyo shaqaalihiisaba waa dad reer somaliland horumar weyn oo la taaban karo oo midho dhalah ayaa halka laga gaaray maanta somaliland waxay awood u leedahay in farsamo ahaan ay maamuli karto doorashadii laakiinse marka laga hadlayo dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi runtii sidii si aan dowladihii hore ahayn waa markii waxa la odhan karayaa waa cadadkii ugu badnaa ama percentage-kii ugu badnaa ee dowladihii somaliland soo maray ay ku maalgeliyaan doorasho hadday noqoto diiwaangelinta iyo hadday noqoto doorashada soo socotaba marka waxa weeyaan waa taariikh baa ayaa runtii halkaa ku jirta weyn oo oo sharaf iyo karaamaba u ah waana waana lacagta lagu bixinayaana waxa weeya lacagtii cashuur bixiyaha waa lacagtii dadkii reer somaliland ee cashuurta ay ku bixiyeen marka dadki dadka somaliland baa markaa fangaraynaysa doorashadii laakiinse hadda waxaa jira oo weli jira in bulshada caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedkuna ay runtii door weyn oo muhiima ka qayb qaadanayaan
gesta kale maxamed waxaad soo saarteen warbixin baad maanta soo saarteen aad kaga hadlaysaan doorashooyinka soomaaliya ka socda waa arrin ku cusub marka la yidhaahdo somaliland gudaheega in maxadiyo ama xarbo jira intay warbixin ka sameeyaan doorashada soomaaliya ay ka hadlaan maxay daaraneed se ujeeddadaad warbixintaa soo saarteen maxay ahayd annagu runtii walaal waad aad baad mahadsan tahay annagu somaliland waxaan u aragnaa dal madax bannaan oo aan marka ugu horeysoda shaqo ku lahayn waxyaabaha doorashooyinka ka socda soomaaliya laakiinse dood doodda annagu aan soo bandhigayno annagoo taa aaminsan taa ka duulayna madax banaanida iyo iyo iyo jiritaanka somalilandna ay tahay saldhig u tahay shaqadaanu hayno annagoo markaa taa ka duula waxaanu leenahay oo doodaydu ku salaysan tahay dowladihii kala dambeeyay somaliland soo maray ilaa dowladda imika joogta waxa weeyaan aragtida siyaasadeed ee arrimaha dibadda gaar ahaan ku wajahan waddanka soomaaliya waxay ahayd mid isla bedelaysay duruufaha iyo wakhtiyadii lasoo maray maanta wakti baa la maraya duruuf baa lagu jiraa waddamadan gobolkana arrimo adag baa ka socda soomaaliyana waa meesha keliya ee runtii ay ay waxna iskaga keen xiran yihiin isla markaana ah waddanka keliya ee lidiga ku ah goonisutaaga iyo iyo iyo jiritaanka somaliland laakiin maxamed tan waynu ogeyn soomaaliya halkii ka taagan tahay somaliland qadiyadeeda waynu ogeyn soomaaliya iyo somaliland taariikhda ka dhexaysa taasoo dhan in badan baa laga soo dooday hadda dariiqa ka duwan ama waxa ka duwan idinku aad haysaaneed warbixinta kusoo jeedinaysaan muxuu yahay walaa wuxuu yahay sida wadamada jaarkuba ama jabuuti ha noqoto ama etoobiya ha noqoto ama kenya ha noqotay sida danahooda siyaasadeed ay uga fushanayaan muqdisho iyagoo wadamo kale ah somalilandna waa inay danaheeda siyaasadeed u gaarka ah ay uga fushataan muqdisho anagu taasaanu arkaynaa inaan inaan la odhanun yaan waxba lagu darsan ha yaan waxba lagu darsan laakiinse in danteenna hadday noqoto ciddii somaliland cadow ku ah inay halkaa kasoo baxdo iyo hadday noqoto cid cid macnihii waxyeelada u geysanaysa ammaanka iyo jiritaanka somalilandba ee doonaysa inay muqdisho ay ka noqoto madax inay somaliland awood u yeelan karto inay ciddaasi ay maaragtay danaheeda gaarka kaga dhex fushan karto muqdisho dhexeeda